Qorshayaasha qaybinta tallaalka waxaa ka wada hadli doona gelinka dambe ee Isniinta saraakiisha caafimaadka bulshada ee Zealand, Waaxda Caafimaadka Degmada Zealand iyo Waaxda Caafimaadka Degmada Dakota waxay qaban doonaan shir jaraa'id gelinka dambe ee Isniinta. Machaadka amniga ee galbeedka Iowa Tech si ay u baahiyiin macluumaad la xiriira qorsheynta tallaalka COVID-19. Shirkaas jaraa'id waxaa laga waday todoba saacadood Isniintii. Caafimaadka degmada Zealand wuxuu sheegay inay jiraan sideetan iyo sideed xaaladood oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska labatan afarkii saac ee lasoo dhaafay. Degmada Woodbury weli waxay la kulmeysay faafin ballaaran oo bulshada ah oo COVID-19 waxaana jiray isbitaallo la seexiyey oo lixdan iyo lix la xiriira coronavirus-ka Zealand. Coronavirus wuxuu ku sii kordhaysay Iowa, in ka badan hal kumanaan kun oo reer Iowa ah ayaa u dhintay COVID-19, sida kuwa cad falanqeeya Des Moines ee waaxda Iowa ee xogta caafimaadka bulshada. In ka badan sagaashan boqolkiiba dadka dhintay waxay ahaayeen lixdan ama ka weyn. Waaxda caafimaadka ayaa maanta soo tabinaysa todobaatan iyo todoba kale oo dhimasho ah COVID-19 ah iyo labaatan laba kun konton iyo todoba kiis oo dheeri ah oo la xaqiijiyey. Gobolka waxaa soo maray wadar ahaan in ka badan laba boqol iyo todobaatan iyo afar kun oo kiis oo wanaagsan oo ah COVID-19 iyo in ka badan saddex kun oo dhimasho ah. Dhimashooyinka qaar waxay ka yimaadeen xilli hore faafidda iyada oo tirada gobolka ay marayso habka isbitaalada. Sidoo kale, dhimashada COVID-19 waxay qaadan kartaa ilaa toddobaad in lagu soo wargeliyo website-ka gobolka ee coronavirus.iowa.gov. Waxaa jiray sideed boqol sodon iyo sedax Iowans oo la seexiyay COVID-19, saddex meelood saddex meel bukaanadaas COVID-19 waa oggolaanshaha koowaad. Nebraska ayaa laga yaabay inay ka nasato xannibaadda coronavirus ilaa iyo beri, kadib markii dhowaan hoos u dhac ku yimid bukaanada jiifa isbitaalada. Tirada bukaanada coronavirus ee ku jira isbitaalada Nebraska ayaa u muuqatay inay hadda xasilloon yihiin inkasta oo ay weli tirada sare u kacayso. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in todoba boqol todobaatan iyo sagaal qof la dhigay isbitaalada fayraska ilaa xalay, tiradaas oo aan weli isbeddelin dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Laakiin saraakiisha gobolka ayaa carabka ku adkeeyay in dadka deegaanka ay weli ka fogaadaan meelaha dadku ku badan yahay iyo meelaha xiran si looga ilaaliyo inuu faafo.